kulan wacan oo wanaagsan kusoo dhowaada kulankeenii toddobaadlaha ahaa ee aan kaga hadlaynay badqabka cunooyinka iyo nafaqada waxaan idiin suurageliyey annaga oo kaashanayna hay-adda cunnada iyo beeraha ee vow barnaamijkan waxaa isku soo duubiriday xasan kaahiye anigoo axmed xasan ibraahimna waan idiinla socodsiinayaa ee kusoo dhowaada barnaamijyadeena raadiyaha ee gaarka ah ayaa ujeedadiisu ay tahay ballaarinta aqoonta iyo sare uqaadista dhaqamada wanaagsan ee nafaqada iyo badqabka cunnada ee dhageystayaasheenna muhiimadda arrintan ayaa ah inaan awood u heli karno inaan xulasho ku salaysan aqoon aan u yeelan karno waxaan cunayno iyo sida aan u daryeeli lahayn qoyskeenna iyo shaqsiyadeenna xagga nafaqada iyo caafimaadka wanaagsan nafaqada wanaagsan ee xoolaha aadanaha iyo wax walba oo la xiriira nafaqa daro waxaan la imaan doonaa toddobaad weliba mowduuc ay xiiseeyaan dhageystayaasheenna inagoon idinkula wadaagi doona macluumaad iyo xirfado damaanad qaadaya wanaagsanaanta nafaqo ee dhammaan qoyska mowduuceenna maanta waxa uu ku salaysan yahay quudinta qoyska wuxuuna u qaybsanaan doonaa laba qayb qaybta koowaad waxa uu ku saabsan yahay waxa ay nafaqada wanaagsan ay nooga dhigan tahay halka qaybta labaad oo ah barnaamijkeena xiga ay ku saabsanaan doonto nafaqada aad u baahan tahay ee ku aadan daadaada aad ku jirto sida dhallaanka canuga yar ee ardayga ah ee iskuulka aadaya haddii qaangaar aad tahay ama qof weyn iyo wixii la mid a waxaan ku siin doonaa talooyin fudud oo waxtar leh kuna aadan xaqiijinta nafaqada wanaagsan ee cid weliba tani waa muhiim maxaa yeelay nafaqadu waa furaha caafimaadka iyo horumarka dhan walba sida nafsi ahaan maskax ahaan iyo jir ahaanba nafaqada wanaagsan waxa ay horseedi karaysaa in caruurtu ay si wanaagsan ay wax ku bartaan dadkuna ay wax soo saar ballaaran ay yeeshaan in aysan u fududaan cudurrada dabadheeraaday muddada dheerna jiray xitaa waxa ay yareeyaan cudurrada ay ku jiraan sokorooga iyo dhiikarka ee saameynta ka leh bulshada nafaqada wanaagsan ayaa saameyn ballaaran waxa ay ku leedahay sida uu jirka u shaqeeyo iyo da-da waxay sidoo kale lagama maarmaan u tahay caruurta si ay jir ahaan iyo maskaxaanba ay u koraan nafaqadu ayaa si guuda muhiim uga ah horumarka nafleyda oo dhan aan u gudubno ujeedada barnaamijkan laakiin dhegaystayaal in laga hadlo arrimaha nafaqada waxa ay muhiim u tahay qof walba gaar ahaan soomaalida muhiimad gaar ah ayay u leedahay marka aysan cunnadu nagu filneen waxaan la kulmaynaa nafaqa darro horseeda koritaan xumo ku timaada shaqsiyadeenna iyo jirkeennaba tabar la-aan iyo in ay nagu dhacaan cudurrada sida dhiikarka iyo sankarooga iyo wixii la mid a nafaqada wanaagsan waxaa lagala jeedaa in jirkaagu uu helo dhammaan nafaqooyinka uu u baahan yahay taas oo kuu sahlaysa in jirku uu sii wado shaqadiisa si koritaankeenna uu wanaagsanaado waxaan u baahannahay cuntooyinka jirka dhisa ee horumariya sidoo kalena soo nooleeya unugyada duugoobay cunooyinka difaaca leh ee ka hortaga cudurrada sidoo kalena aad ka helayso awood ama energy si loo hubiyo in jirka uu sii wada karayo howlaha caadiga sida socodka hadalka fikirka iyo wixii la mid a ma noqon kartaa inaan dhammaan nafaqooyinka aan u baahannahay aan ka helno ama aan isticmaalno hal nuuc oo ka mid a cunooyinka nuuc walba oo cunooyinka ka mid ahi waxa ay leedahay nafaqo iyo faa'iidooyin u gaara markaaad isticmaasho cunto isku dheeli tiran oo ka kooban dhammaan nuucyada kala duwan ee cuntooyinka waa lagama maarmaan markaaad qoyskaaga aad u dooraysid cunto caafimaad leh raac tilmaamahan qiimaha nafaqada jirka aadanaha waxa uu leeyahay baahiyo nafaqo oo kala duwan kuna salaysan daada jinsiyadda iyo sidoo kale heerka waxqabadka sidaa daraaddeed waa in tani raacaa marka aad doonayso ama aad xulanayso cuntada qoyska xiji in cuntada aad dooratay ay tahay mid taageeraysa koritaanka jirka awoodda uu qofka u baahan yahay enerjiga iyo sidoo kale howlaha difaaca jirka cunooyinka dhisa jirka ayaa ugu wanaagsan koritaanka horumarka dhisida iyo sidoo kale hagaajinta jirkeenna cuntooyinka dhisa jirka waxay si gaara muhiim ugu yihiin caruurta maadaama ay ka caawinayso koritaanka iyo horumarka waxay sidoo kale lagama maarmaan u yihiin haweenka uurka leh iyo kuwa kalkaaliyaasha ah si ay u taageeraan caruur caafimaad qabta meelaha laga helo cunooyinka waxaa ka mid ah waxyaabaha xoolaha laga helo sida caanaha hilibka kalluunka ama malayga ukunta digaaga beerka iyo dhirta sida digirta noocyada kala duwan looska iyo liinta cunooyinka tamarta leh ayaa jirkeenna siinaya awood aan ku fulin karno howlmaalmeedkeenna sida shaqada fikirka iyo orodka waxay sidoo kale naga caawisaa in wadnaheenna uu shaqeeyo qaar ka mid a cuntooyinka laga helo tamarta waxaa ka mid ah galleyda masagada burka qamadiga bariiska baastada rootiga baradhada caadiga ah iyo baradhada macaan mooska cagaaran waxyaabaha dufanka iyo saliidda leh cunooyinka difaaca jirka laga helo faa'iidooyinka ay jirka u leeyihiin waxaa ka mid ah in jirka uu ka helo nafaqooyinna ka ilaaliya infekshanada iyo si la mid ahi la dagaalanka cudurada waxaa sidoo kale ay sare u qaadaan difaaca si gaar ah difaaca caruurta liidata cuntooyinka difaaca leh waxaa inta badan laga helaa qudaarta nuocyadeeda kala duwan qaar ka mid a qudaartan waxaa ka mid a qaraha mooska babayga liinta macaan iyo tan dhanaan caanaha saytuunka cananaaska iyo kuwo kale oo cagaaran sida baamiyaha kabaag salaarka karootada bardhooyinka bocorka basasha iyo waxyaalo badan isku dheelitirka iyo kala duwanaanshaha waxaan soo sheegnay in hal nuuc oo ka mid ahi cunooyinka aan laga helin nafaqooyinka uu jirka u baahan yahay cuntooyinka kala duwan ee ka kooban dhammaan noocyada kala duwan ee cuntooyinka ayaa ah in la isticmaalo si loo xaqiijiyo in jirka uu helo dhammaan nafaqooyinka u baahan yahay si caafimaad iyo wax soo saarba uu lahaado saddexda waqti ee cunooyinka la cuno waxaad u baahan tahay inaad cunto saddex ka mid a noocyada cuntada sida bariiska ukunta isbinaajka iyo qudaarta cagaaran ama baastada hilibka ama shaaxa leh caano ukunta la kariyey iyo sidoo kale rootiga xilliyada kala duwan inta jeer ee la rabo haddii ay suuragal tahay cunooyinka yaryar ee isku dheelitiran kuwooda inta badan soo noqnoqda waa in la isticmaalaa maalintii oo dhan tani waxa ay muhiim u tahay ilmaha yaryar ee koraya hooyada uurka leh tan nuujisa iyo sidoo kale kuwa aad u xanuunsan uriyaaqida iyo dhaqanka cuntooyinka aan isticmaalno waxaa loo baahan yahay in dhaqan ahaan ay yihiin kuwa la aqbalaya loona riyaaqaya waa inaan dooranaa cunooyinka iyo sidoo kale waxyaabaha aan u adeegsanayno koritaanka labada si xubnaha qoysku ay ugu mahadceliyaan tani waxay sidoo kale muhiim u tahay dadka xanuunsan sababtoo ah wax cunistooda hoos ayay u dhacdaa saxanka aan wax ku siinayno waa inuu ahaadaa mid sharaxan ama kalooro leh maadaama kaloorahaasi ay kala duwan yihiin oo ay matalayaan nafaqooyinka kala duwan ee jirku u baahan yahay sidoo kale waa muhiim inaan hubinno inaan cabno biyo nadiif ah maalintii oo dhan jirku waxa uu u baahan yahay biyo si nafaqooyinka uu ugu gudbiyo qaybihiisa kala duwan biyuhu waxa ay faa'iido u leeyihiin samaynta dhiigga candhuufta ilmada sidoo kale waxa ay faa'iido u leedahay oo awoodsiinta jirka si wadida howlaha sida ka shaqaynta dheefshiidka baahiyaha biyaha loo qabo waxaa ka mid ah afka iyo samabadu in ay qoyaan maqaarkana ay ka dhigaan mid qoyan oo qabo waxaa sidoo kale looga baahan yahay soo saarista caanaha naaska hooyada ee ilmaha u ah caruurta ka yar lixda bilood ogsoonow in caruurta ka yar lix bilood aan la siin biyo la cabo sababtoo ah waxaa ka dhalan kara shuban iyo infekshanno caanaha naaska hooyada ayaa leh dhammaan biyaha u baahan yahay dhallaanka jira lixda bil ama wixii ka hooseeya ee ka dhigaya mid qabow oo leh qoyaan xilliga kuleelka oo ay hooyadu ay ku naasnuujinayso dalab weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijkii aan ugu hadlaynay arrimaha la xiriira nafaqada si aan wax badan aan ugu ogaano arrimahan oo dhan ayaan waxaan waraysanay mid ka mid a dadka khubarada ku ah arrintan waxaana weydiinay su-aasha ugu horeysa ee ah maxay nafaqada wanaagsan ay kaga dhigan tahay shaksi ahaan nafaqo wanaagsan xoolaha waxay ugu dhigan tahay xoolaha hadduu nafaqo wanaagsan helo in yacni caano tayalahiid suuqyo wanaagsan ay usoo baxeyso dadkii ay ka manaafacaayaan oo aniga laftarkiisa uu noqonayo mid wanaagsan oo sii tiran oo sii jira maxay yihiin qaar ka mid ah caqabadaha ay bulshadu ay la kulmaan marka la eego ku dadaalidda nafaqada wanaagsan ee qoyska okay caqabadaha waxaa ugu mid ee ugu horeysa marka ugu horeed ee dhanka yani ignoranciga jaalnimo ina dadkii yanaqabasiga ay hayso aadan ka dhaadhici karin waxyaabihii yani u sharaxeen oo kale saal oo kale xoolaha inay leeyihiin shaybaaro kale oo la baari karo cudurka lagu jari karo wuxuu ku dhahayaan oo kale sidee loo baaraa cudur sidee loo sameynaa bilaadan miya su-aalaas kuway kuweydiinayaan sometimes waxay ku dhihi karaan sanaa wadataa waxaan cuntamayaan laakiin labadaas ugu waaweyn adi ahaan hadi ahaan okay waxaa uga tacalinaynaa dadkii horta waxaa u sameynaa wacyigelin oo yani waxaa tusinaynaa dad kaloo ka horeeyay for example oo wadamo kale ku nool oo kale markii hore wax ay aaminsanaa kadib markii wixii ay sameeyeen kadib xoolahooda inay noqdeen sawiraha waxaa ku tusinaynaa sidoo kale waxaa u sheegaynaa macnaha waxa inay yihiin wax dhici kara sida biniaadanka u jiridoo kale in xoolaha kale yani ay u jirinaayaan sidoo kale waxaa yani aad loogu sii sameeyaa dadka education ahaan educationka waxay noqon kartaa mid oo macnaha oo intii group group loola fadhiisto odayaashii educationka iyo waxaas dadkii xaafadda communityga loo tago la wacyigeliyo dan bulshada markaas waxay bilaabayaan tartiib yani in warkaadi ay u qaataan dan ku dhaqmayaan markoo dambe maxay yihiin dhibaatooyinka ka dhasha nafaqadarada qoyska nafaqadarada ka dhal ka dhalan karta qoys ahaan waxaa waaye for example qoyskii maanta markuu helo caano aan caafimaad lahayn hilib jiran caano jiran automatic cuduraa ku dhacaaya cudur markuu ku dhaco hore lagama fahmaayo cunug waxaa laga yaabaa inuu shuman measures ka bilaabo hilib bacteria ku jirto ama virus ku jiro ama caano viruskoo zaa'id yahay ama neefkii jiran xoolihiisi markii aa cantid meesha qofkii bini-aadanka markoo cun ama caruur ha ahaada ama qof weyn ha ahaado jiradu way saameynaysaa dan waxaa ku dhacaya cudurada bini-aadanka markaas inuu fuuqto inuu shumo inuu qofkii isbedelo inuu yani cudurkii ku dheeraad oo la fahmi waayo waayo maalin kasta waxaa la cunaa waxyaabihii xoolaha laga helayo oo yani nafaqadarada yani sababaya oo needkadu jirnay oo kale
taxanahan waxaa soo saaray ururka cuntada ee beeraha ee qaramada midoobay ee vow oo taageero ka helaya hay-adda horumarinta caalamigahi ee mareykanka usaid saduuqa waxqabadka degdegahi ee qaramada midoobay ee unisef xafiiska gargaarka bini-aadinimada ee beesha yurub ejo wakaalada iskaashiga horumarinta caalamigahi ee dalka sweden ee sida hay-adda sadaqada ee dalka qatar iyo iskaashiga dalka jarmalka taas ayaanu jecelnahay in aan kusoo gabagabayno barnaamijkii aanu kaga hadlaynay arrimaha nafaqada ee toddobaadkan inta aynu ku kulmi doonno barnaamijkan kiisa xiga oo aan kaga hadli doonno nafaqada aad u baahan tahay nolosha waxaanu deyn lahaynaa sidaa iyo nabadgelyo